subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka warbaahinta galguduud qodobada warkasoo waxaa ku maqli doontaana waxaa kamid noqon doona dab xoogan oo saaka lagu guuleystay debintiisa oo ka kacay magaalada jigjiga muddo badan kadib maamulka gobolka godow si toosa ula shaqeyn doona dowlad goboleedka maamulka jubbaland kulan looga hadlaya arrimo badan oo dhex maray labada taliya ee hay-adaha sirdoonka wadamada soomaaliya iyo kenya dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka oo ka dhacay gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ka qayb galay kulamo ka dhacay dalka kongo ugu dambeyntiina waxaad maqli doontaan goobaha ganacsiga ee suuqa degmada ah afgooye oo xiran iyo xiisad halkaasi ka taagan qodobadaasi iyo qodobo kale
shirkadda somnad waxay macaamiisheeda u haysaa forg internet xawaaro sare leh iyo xirmooyinka qiimaha jaban ee qanciya balas ku shub hal doolar oo hel laba dhibic shan g b oo internet daata ah iyo boqol daqiiqo oo ku hadal ah ku shuba laba doolar oo hel shan dhibic shan g b oo internet daata iyo weliba boqol iyo afartan daqiiqo oo ku hadal ah ku shuba shan doolar oo hel saddex iyo toban g b oo internet iyo laba boqol iyo toddobaatan daqiiqo oo ku hadal ah ku shuba toban doolar oo hel soddon g b oo internet iyo weliba afar boqol iyo shan daqiiqo oo ku dhammaan xirmooyinka qanciya waxaad oga shuban kartaa adeega jeeb adiga oo garaacaya xidig sideed boqol iyo labaatan xidig nambarka xidig lacagta afargeys somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal taaradu waxa ay ku beegan tahay waa sideedda bisha toddobaad ee julay sanadka laba kun labaatan iyo saddex waxaad maqasheen qodobada waaweyn warka subax haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku biloawno dagaal xoogan oo u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa ka dhacay gobolka hiiraan sida qodobareedkan nugu faahfaahinaya wariyeyna farxaan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka oo saaka aroortii hore ka qarxay gobolka hiiraan kaasi oo geystay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada deegaanka ee macawisleyda loo yaqaana ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ku aadan agagaarka deegaanka beryabal oo ka tirsan gobolka hiiraan wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib uu xigay dagaal toos ah oo dhex maray labada dhinac kaasi oo qaatay saacado xiriir ah waxaana la isku adeegsaday hubka culus sarkaal u hadlay mawisleyda ayaa ka warbixiyey dagaalkan wuxuuna shaaca ka qaaday inay ku beegsadeen kooxda al-shabaab islamarkaanina ay gaarsiiyeen khasaare xoogan ninkan ayaa sidoo kale sheegay in dhimashay dhaawac ay gaarsiiyeen ilaa toddoba xubnood oo ka tirsan dhaqaaqa ururka al-shabaab oo goobta ku sugnaa xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan mana jiro wax hadal ah oo dhankooda ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan weerarkaas dagaalka ku hareeyey hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu jebiyey kooxda al-shabaab waana halka uu ka bilowday kacdoonka haatan ka socda inta badan gobolada dalka soomaaliya si kastaba weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu hakad galay howlgalka ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya farxaan waa uu mahadsan yahay wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in gebi ahaanba goobihii ganacsiga ee suuqa degmada afgooye uu saaka yahay mid xiran wararka ayaa sheegaya in ganacsatada shuuqa suuqa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maanta ay go-aan ku gaareen inay xiraan suuqaasi goobjoogayaal warbaahinta la hadlay ayaa sheegaya in sababta suuqa afgooye loo xiray ay tahay in laba qof oo sheeganaya milkiilayaasha suuqaasi ay iska haystaan milkiyadda suuqaasi ariga ee degmada afgooye islamarkaana ganacsatada ay albaabada u laabeen xarumaha ganacsiga suuqaasi sidoo kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan inays hor fadhiyaan maleeshiyad ka socota labada dhinac taasi oo keentay in ganacsatada degmada afgooye ay xiraan goobaha ganacsiga suuqaasi sidoo kale goobjoogayaasha waxay sheegayaan in ganacsatada suuqa degmada afgooye ay ka cabanayaan afduub ku soo kordhay suuqa oo kooxaha aan la garanay halkaasi dadka ka afduubtaan kadibna lacago madax furashaa ay ka qaataan si ay u soo daayaan dadka ay afduubteen dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayay ugu baaqeen kana codsadeen inay wax ka qabtaan xiisada ka taagan suuqa ariga ee degmada afgooye iyo cabashada kasoo yeertay ganacsatada suuqaasi dab xoogan ayaa xalay waxa uu ka kacay suuqii weynaa ee magaalada jigjiga ee caasimadda soomaali galbeed dabkan ayaa geystay khasaarooyin kala duwan oo hantiyeed waxaana gubtay badi goobihii ganacsiga ee suuqa ku yaalay ciidamada dabdamiska ee magaalada jigjiga ee caasimadda soomaali galbeed ayaa isku howlay deminta dabkaasi waxaana muuqaalada iyo sawirada baraha bulshada lasoo dhigay laga dheehan karay in uu sii fidayo marba marka ka dambeysa dabkaasi gurmadyo kala duwan ayaa la sheegay in ay gaareen xalay magaalada jigjiga si ay uga qeyb qaataan deminta dabkaasi saqda dhexe ka kacay magaaladaasi ciidamada dabdamiska ah maamulka somalilan ayaa ka mid noqday ciidamadii xalay ka baxay magaalada hargeysa islamarkaana gaaray magaalada jigjiga ee caasimada soomaali galbeed taliyaha ciidanka dabdamiska ee maamulka somalilan axmed maxamed xasan sawaaxili oo warbaahinta la hadlay waxauu sheegay in shacabka iyo maamulka soomaali galbeed ay ka heleen gurmud xilligii ay u baahnaayeen oo ahayd markii uu gubanayay suuqii weynaa ee magaalada hargeysa ee waahan haddana ay tahay markoodii sidoo kale maayarka magaalada caasimadda ee hargeyse axmed mooge oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dabkaasi uu yahay mashaqo aysana ayna dadaal iyo caawin ka joojin doonin ilaa dabkaasi uu ka damo walaalaha jigjiga ciidamada dabdamiska magaalada jigjiga ayaa si weyn la sheegay inay ula tacaaleen deminta dabkaasi waxaana gaaray gurmadyo kala duwan oo ka kala baxay magaalooyinka hargeysa iyo diridhaba wararkii ugu dambeeyey hadda naga soo gaaraya magaalada jigjiga ayaa sheegaya in la demiyey inta badanba dabkii halkaasi ka kacay waxaana hadda la sheegayaa in lagu jiro deminta haraadigii dabka gurmadyo kala duwan ayaa xalay gaaray magaalada jigjiga oo dabku ka kacay suuqii ugu weynaa magaaladaasi ee taiwan wasiirka wasaaradda qorsheynta ee maamulka dowla degaanka soomaalida oo warbaahinta la hadlay waxauu sheegay in lagu guuleystay badankiis deminta dabkaasi isagoona sheegay in lagu guuleystay sidoo kale in dabkaasi intii uu socdo uusan ku fidin xaafadaha ka agdhowaa suuqa muddo badan kadib maamulka gobolka gado ayaa si toos ah ula shaqeyn doona dowlad goboleedka jubbaland sida qodboreedkan nagu faahfaahinaya wariyeenna xasan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka oo saaka ee aroortii hore ka qarxay gobolka hiiraan kaasi oo geystay khasaare leh dhimasho iyo dhaawac dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada deegaanka ee macawisleyda loo yaqaana ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ku aadan agagaarka deegaanka berayabal oo ka tirsan gobolka hiiraan wararka ayaa sheegaya in weerarka kadib uu xigay dagaal toos ah oo dhex maray labada dhinac kaasi oo qaatay saacado xiriir ah waxaana laisku adeegsaday hubka culus sarkaal u hadlay maawisleyda ayaa ka warbixiyey dagaalkan wuxuuna shaaca ka qaaday inay ku beegsadeen kooxda al-shabaab islamarkaanina ay gaarsiiyeen khasaare xoogan ninkan ayaa sidoo kale sheegay in dhimashay dhaawac ay gaarsiiyeen ilaa toddoba xubnood oo ka tirsan dhaqaaqa ururka al-shabaab oo goobta ku sugnaa xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan mana jiro wax hadal ah oo dhankooda ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan weerarkaas dagaalka ku hareeyey hiiraan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn loogu jebiyey kooxda al-shabaab waana halka uu ka bilowday kacdoonka haatan ka socda inta badan gobolada dalka soomaaliya si kastaba weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu hakad galay howlgalka ka dhanka ee al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
wafdi hogaaminaya soomaaliya ku-xigeenka hay-adda tayadhowrka qaranka marwo suuban cabdi nuur ayaa ka qayb galay kulanka labaatan iyo sagaalaad ee arso general asembele oo ka qabsoomay dalka congo intii kulanka uu socday maariya ku-xigeenka suuban ayaa kulamo gaargaara la qaatay wakiilo ka socday dalalka kenya nigeria ghana iyo sidoo kale ururka lagu magacaabo s m i z iyadoona muhiimadda kulankaasi ay ahayd sidii wada shaqeyn iyo iskaashi ula yeelan lahaayeen dalalkaasi sida dhanka kale dhanka kalena hagaajinta isku mid ahaanshaha halbeegyada iyo sidoo kale fududeynta ganacsiga qaarada afrika guud ahaan margeysan intaasaan kusoo gabagabeynaya warkii subaxood kala socotaan radio galguduud intaa warkan warkaxoy kulmi doona sidaasuu nabadgelyo